alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcalaa aali muxamed xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo soddon waa can ibni cumar cabdillahi ibni cumar waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhuma ilaahay raalli ha ka noqdo isagii iyo aabbihiiba qaala inuu yidhi qaala anabiyu sala allahu alayh wasalama nebigu waxau idhi maa yazaalu rajulu yas'alu nnaasa ninku kama suulo inuu dadka wax weydiisto xataa ya'tiya yowma alqiyaamati ilaa uu ka yimaado maalinta qiyaame laysa fii wajhihi muscatu laxmin iyadoo aanu ku sugnayn wejigiisa yacni waslad yaroo hilib iyadaynay ku sugnayn oo lafihii wejigiisu ay qayaxan yihiin ooaan wax hiliba loo aqoonin ayuu maalinta qiyaamo yimaadaa hadduu su'aasha iska daa'imo mar kasta wax iska weydiista dadka muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey muscada waxaa looga jeedaa waa qica waa qayb yar oo hiliba ayaa loo jeedaa xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa su'aasha dadka wax la weydiistaa inay tahay mid madmuuma oo xun inay tahay qofkiina weydiisadka dadka uu wax weydiisto waciid iyo goodi inuu ku sugan yahay oo aakhiro isagoo waxa weeye weji gigan oo wejigiisa aan hilib loo aqoonin ayuu imanayaa hadduu su'aasha iska daa'imo dadka uu wax weydiisanayo sidaas ayuu aakhiro ku imanaya marka waciid iyo goodi baa ku jira marka mas'alada iyo su'aashu inay xaaraan tahay baa laga qaadanaya xagga asal ahaanna ma bannaana su'aasha dadka wax la weydiistay xoole la weydiistaa sheekh taqyadiinna waxa uu yidhaahdaa mas'alatu lmakhluuqi fi lasli muxaramatun wa inamaa ubiixat lidaruura mas'alada ama su'aasha makhluuq wax la weydiistaa asalka waa xaaraan laakiin lagafursan waa laga fursan waayey ayuunbaa loo banneeyaa xaaladaha qaarkood xaaladaha qaarkood waxaa loo banneeyaa fursan waa laga fursan waayaa loo banneeya wakhtiyo laga soo reebay waa jiraan oo waa inoogu iman doontaa axaadiista xadiiska qabiisa iyo xadiiska samuro iyoba inoogu iman doonta in sha allahu tacaala wakhtiyada laga soo reebay ee qofku uu cudurdaar u leeyahay inuu wax weydiistaa inay u bannaan tahay dadka awqaadda axaadiistu soo reebtay mooyaane wixii kale waxay ku baaqi tahay inay xaaraan tahay bay ku baaqi tahay inay xaaraan tahay ayay ku baaqi tahay sidaas aawadeed qofku inuu markaa ka dhigto caado iyo meherad ka dhigto waxaa la yidhaahdo altasawul dawarsiga inuu markaa yacni shaqo ka dhigto mid u bannaan ma aha waxaana markaa yacni bannaan ama mashruuca in waxa weeye hadduu shaqo ka dhigto waxa weeye dawarsiga hadduu markaa shaqo ka dhigto haalibu dannina ay tahay noocii inaanu ka mid ahayn in yacni markaa laga manciyo masaajidda inuu markaa gudahooda wax ka weydiisto oo la yidhahda dabadda markaa ula baxa hadduu xataa yahay kuwii markaa loo fasaxaa ee idanka haystay ee ruksada haystay inay wax weydiistaan ay u bannaanayd inuu dadkii ku dhibo ma aha oo si xunoo faaxisha hadduu dadkii wax u weydiisto oo qayliyo oo masaajidkii uu tashwiishinayo oo yacni markaa waxa weeye uu mar dadkii kaga qoslinayo oo yacni mar waxa weeye dadkii uu tashwiishinayo oo ku qaylinayo aanu aamusayn oo yacni waxa weeye waxa uu samaynaya waa munkar oo waxay shareecadu diidantao munkara weeyi mar hadduu waxaasi uu munkar yahay oo shareecadu diidan tahayna in laga manciyo oo loo diido weeyaan farqina ma kala lahaa inuu waxa weeye markaa caqli leeyahay iyo inuu waalan yahay waayo ruuxa waalan laftiisu waxaan shareecadu oggolayn hadduu la yimaado waa loo diidaya waayo nebigu waxau yihi sala allahu alayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih kii waxa weeye wax munkar oo shareecadu diidan tahay arka gacantiisa ha ku bedelo hadduu awoodi kari waayo inuu gacanta ku bedelona afka ha ka bedelo afka ha ku dooriyo ha ku bedelo waxaana farqi u dhexeeyaa shayga munkarka iyo macsiyada oo wax kastoo munkari macsi ma aha oo waxaa jira waxyaalo munkar oo shareecadu ay diidan tahay macsina aan ahayn oo qofkii markaa sameeyey aanu ku dambaabay iminka ruuxii waa laa inuu qof markaa dilo oo dulmiyo dee macsi ma aha oo ku dambaabi maayo laakiin waa munkar oo qofkan in la dulmiyo shareecadu ma oggola waa loo diidaya oo waa laga qabanaya oo looma oggolaanayo qofkaa inuu iska dilo hadda isagaan ku dambaabayn qof dumara hadduu qofkii waalaa marka uu kufsado oo uu doono markaa inuu roorsado taa waxa weeye waa shay munkar oo shareecadu diidan tahay laakiin mar hadduu waalan yahay ma dembaabayo loomana ogolaanayo ee waa loo diidayaayo waa laga qabanayaa yacni markaa waxa weeye hadduu sidaa samaynayo marka shaygii kasta ee munkari macnaheedu ma aha waa macsiyo ee waxaa jira shaygii munkarkaa macsina waa leeyahay waxaan macsi ahayn oo qofku aanu ku dembaabayn laakiin shareecadu diidantayna waa leeyahay marka waxa weeye ruuxa waalani hadduu masaajidkii marka waxa weeye uu dhibaataynayay ehelkiisii iyo dadkii ku tukanayay yacni marka uu dhib ku keensanayo xaalka noocaasa waxa weye ficilkaa uu samaynaya waa munkar marka in laga manciyo oo loo diido waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa shareecadu ay yacni marka amartay oo man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani ayuu gudagelaya xadiidkani waxa uu tilmaamayaa oo kale su-aasha markaa dadka wax la weydiisanayo in markaa waxa weeye dee dulli baa ku jira marka dulligaasi kuma gaaroo keliya marka adduunyada ee xataa aakhiro wejigiisiioo hilib aan loo aqooninoo lafa qayaxan ah ayuu aakhiro yimaadaa baa layihi taasna waxa weye waa waciid yacni weyn weeye markaa qofku su-aasha inuu markaa yacni iska ilaaliyo oo aad iyo aad uga taxadiro waxa su-aasha ku saabsan ayaa xadiisku marka uu tilmaamaya xaalaadka loo ruqseeyey mooyaane oo axaadiista soo socota inoogu iman doonta baabka markaa inoo iman doona mooyaane xaaladaha kalena waxay tahay mid markaa mamnuuc yani ka ah xadiiska lix boqol iyo afartan can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yidhi man sa'ala annaasa amwaalahum takauran qofka markaa dadka weydiista xoolahooda takauran xoolabadsi uu xoolabadsanaayo daraaddeed u weydiista fa innamaa yas'alu jamran in kaleba maahae wuxuu weydiisanayaa dhuxul yani markaa dhuxul daba ayuu dadka weydiisanaya falyastaqila aw liyastakfir ama ha yaraysto dhuxushaa uu dadka weydiisanaya dabka ah ama ha badsado rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa dadkii dhuxul daba inuu weydiisanayo su-aasha uu dadka wax weydiisanaya inay ka dhigan tahay dhuxul daba inuu weydiisanayo laakiin waa goorma waa takasuran yacni markaa arrin daruuro oo markaa naftu ay ku qabsatay inuu dadka wax weydiisto kaan u weydiisan weyn ee isagoo kuwii loo ruqseeyey su-aasha aan ahayn ayuu dadkii wax iska weydiisanayaa oo isleeyahay xoolaha aad ku badsatid waa farsamo aad ku shaqaysatid buu isleeyahay waa sida kaa dawarsiga ku shaqaysanaya ee waxa weeye caadada ka dhigtay ee haddii xoogga marka hadduu doono leh ee haddii xataa shaqo la siiyo aan shaqaysanaynin ee waxa weeye taa farsamada iyo shaqada ka dhigtay dadka waxa weydiisanayaa waxay ka dhigan tahay dhuxul daba inuu dadka weydiisanayo marka ama dhuxushaa dabkaa ha badsado ama ha yaraysto xadiiska lix boqol iyo koob iyo afartan waa can zubayr bni lcawaam radia allahu canhu zubayr waxaa laga soo wariyey can inabiy sala allahu alayh wasalam zubayrna uu nebiga ka warinaya qaala inuu yidhi lian ya'khuda axadukum xablahu inuu qof inuu midkiin qaato xablahu xadhiggiisa inuu qaato faya'tiya dabeedna markaa bixusmatin dabeedna markaa uu la yimaado uu keeno xidhmo bixusmati alxatabi xidhmo yacni markaa xaaba ah xusma waa xidhmada xizaamna waxa wax lagu xidhaa la yidhahdaa yani xizaam waxa wax lagu xidho ayaa la yidhahdaa suunka oo kale xizaam waa la yidhahdaa irbit alxizaam marka lagu yidhahdoo kale gaadhiga waxa markaa loo isticmaalaa bimacnaa waxa weeye suunka markaa gaadhiga xidho oo kale faya'tiya bixusmati alxatabi dabeedna uu keeno yacni xidhmo xaaba ah calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku soo qaato fa yabiicahaa dabeedna uu iibiyo xaabadaas fayakufa allaahu dabeedna uu ilaahay ku kaafiyo oo uu ku celiyo bihaa xaabadaas wajhahu wejigiisa dadka su'aashiisa uu wax weydiisanayo kaga celiyo khayrun lahu waxay markaa yacnii uga khayr leedahay min an yas'ala annaasa dadka inuu wax weydiisto acطawhu siiyaa aw manacuuhu ama u diidaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskana waxa uu tilmaamayaa dadka inuu markaa wax weydiisto waxa u dhaantabaa xadiisku inoo sheegaya inuu waxa weeye xaabada soo guro oo xaabadaa uu iibiyo inuu xaabadaa intuu soo gurto iibiyaa waxay u dhaantahay oo uga filroon tahay inuu dadka wax weydiisto waxaala soo guranayana waxaa looga jeedaa ama xaaba ha noqoto ama dhagax ha noqoto ama caday ha noqoto bimacnaa waxyaalaha noocaas ee kasabka ah ee dadku ay markaa xoogaa ka santaagaan ayaaba markaa u dhaama inuu waxa weeye dadka wax weydiisto imaamu shaafici baa loo nisbeeyaa shicir inuu yidhi qaluu kasabun fiihi caarun qultu inama alcaaru fii dulli su'aali lanaqlu الsakri min qulali اljibaali axabu ilaya min minan الrijaali waxay igu yidhaahdeen buu ihi waa kasab markaa uu ku jiro ceebi kasab ceebi ku jirta kasabkani weeye shaqadani shaqo fiican maaha oo adigoo kale kuma habboona qultu inama alcaaru fii dulli su'aali waxaan ugu jawaabay war ceebtu waxay ku sugan tahay su'aasha dulligeeda dadka wax la weydiisanaya dulligeeda taasaa marka waxa weeye ceeb yani markaa uu ku sugan yahay ceebtu lanaqlu sakri min qulali ljibaali yacni dhagxan inaan ka soo raro ama in laga soo raro dhagxan yacni buuraha in dhagxan laga soo guro axabu ilaya min minan arijaali dadka manna sheegadkooda iyo markaa tar sheegadkooda waa dhaantaa buuri waa dhaantaa buuri yani xadiiskani macnaha uu sheegaya ayuu markaa waxwey ikhtibaasaya marka calaa kulli xaal xadiiskana waxa uu inoo tilmaamayaa mas'alada dadka wax la weydiistaa inaynay markaa fiicnayn ayaa markaa lainoo tilmaamaya xadiidka lix boqol iyo laba iyo afartan wa can samurata bni jundub radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almas'alatu kaddun yakuddu biha arajulu wajhah su'aashu waa dhibaato yakuddu bihaa uu ku dhibaataynayo alrajulu ninku wajhahu wejigiisa uu ku dhibaataynayo oo biyihii wejigiisa iyo sharaftoodii uu ku daadinayo ilaa an yas'ala arajulu inuu ninku weydiisto mooyaane sultaanan yacni sultaan inuu weydiisto bimacnaa mid waxa weeye boqor ah ama markaa madaxa ah inuu weydiisto aw fii amrin laabudda minhu ama wux weydiisanaya ay tahay wuxuu ka fursan waayey wuxuu ka fursan waayey oo naftu markaa ay ku kalliftay inay tahay wuxuu weydiisanayaa mooyaane rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa saxaxahu tirmidi waa saxiixiyey xadiiskan waxaa soo wariyey tirmidi nasaa'i ibn abi shayba axmed bakawi ibnu xibbaan intaasiba waa soo wariyeen abu daa'uud laftiisu waa soo wariyey laakiin lafdiga marka ayaa farqi yari u dhexeeya oo isagu kaddun halka markaa ruwaadda kale ay ka yidhaahdeen isagu markaa kuduuxun buu odhanayaa yakduxu biha arajulu wajhah waana isla macni weeye xadiidka waxaa saxiixiyey tirmidi siduu sheikhuba inoo sheegay waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa saxiixiyey cabdulxaq alishbiili ayaa isaguna axkaamu suqraa riwaayadda abi daawuud ku saxiixiyey albaani baa isaguna saxiixiyey waadici ayaa saxiixiyey shucayb arna'uud ayaa isaguna takhriijka ibnu xibbaanka iyo takhriijka sharxu sunnaha labadaba ku saxiixiyey xadiisku waa xadiis saxiixa weeye macnaahaanna wuxuu inoo sheegayaa su'aasha uu qofku dadka weydiisanayaa inay tahay dhibaato uu wejigiisii ku dhibaataynayo waayo sharaftiisii baa ku dhacaysa oo qofku waxa weeye sharaftiisii iyo qiimihiisii waxba ay u dhimaysaa su'aashu sidaas aawadeed baa loo yidhi yacni wejigiisa ayuu ku dhibayaa bimacnaa sharaftii yacni wejigiisa uu lahaa iyo qiimihii uu lahaa ayaa wax ugu dhinmaya laba arrin baa laga reebay haddaba waa hadduu qofku markaa weydiisto yacni markaa ruux madaxa ama boqor ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado yacni cid sultaan yacni markaa leh bimacnaa waxa weeye madaxa inuu weydiisto waayo qofku hadduu baado dee baytulmaalka muslimiinta yacni xaq buu ku leeyahay markaa weydiisadka uu weydiisanayo xoolaha caamka ah oo odhanayo xoolahaas wax naga siiya taas iyadu ma noqonayso yacni sharaftiisii mid waxyeelaysa markaa ma noqonayso ama mid markaa mamnuuca markaa ma noqonayso midda labaad waxa weeye waa inuu weydiisanayo wuxuu ka fursan waayey waxyaalaha uu ka fursan waayeyna waxay noqon karaan ashyaada xadiidka qabiisa lagu sheegi doono wuxuuna noqon karaa yacni baahi aadi qofka inay haleesho oo marka uu ka fursan waayo markaa su-aasha oo isyaha naftu waa marka yacni naftu ay qabato taasna markaa dadka waa weydiisan karaa taasna waa u weydiisan karaa yacni tafaasiisha intaa ka badan waxaynu ugu tegi doonaa xadiidka qabiisa marka cumuuman waxaa marka aynu ka garan karnaa in su-aasha iyo dawarsiga iyo waxyaalaha noocaasi aanu fiicnayn qofkuna markaa hadduu shaqo heli karo inuu shaqaysto ee aanu markaa shaqo iyo meherad ka dhiganin dawarsi aanu ka dhiganin isagoo xoog leh shaqana heli kara inuu markaa shaqo ka dhigto dawarsiga taasi markaa mid bannaan ma aha yacni muxaram baynay markaa ka tahay mar hadduu xoog leeyahay oo shaqo heli karo inuu markaa dawarsadaa mid u bannaan ma aha mid u bannaan ma aha laakiin ruuxii taagta darraa ee aan isagu markaa wax awooda markaan lahayn yacni amaba marka isaga markaa shaqo waayey waxaynu taas ku arki doonnaa xadiidka qabiisa inuu markaa tilmaamayo yacni inuu waxa weeye tilmaamayo ilaa inta uu yacni xaajadiisi ay ka suulayso oo yacni uu ka helayo sadaadan min cayshin sidaadan min cayshin in markaa isaga ay u bannaan tahay ayaa markaa aynu yani markaa ka arki karaa xadiiska qabiisa baabu qasmi sadaqaat baabkan intaynaan gelin waxaynu baraarujinaynaa mas'alo ku saabsan zakada masaladaasi waxay tahay ruuxii baa waxaa markaa ka maqan dayman baa ka maqan dayinkii ka maqnaa ma xisaabin karaa zakadii ma odhan karaa zakadii waar waxaan kuu siiyey dayinkii aan kugu lahaa ayaa sakadii kuu siiyey taa ma odhan karaa mise ma odhan karo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xoolaha dayinka ka baxay ee isaga ka maqan yacnii sakadii u qaata xoolahaygaan haysta sakadoodii waxaa u qaadataan dayinka markaa ay iga haysataan u qaata ta noocaasi ma asaxaysa ayay culammadu yidhahdeen qowlan waaxidan waayo ilaahay waxa u uhi walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidihi ila an tuqmiduu fiih yacnii xoolaha kuwooda liita in la bixiyo waa laynaga nahiyey oo waa laynoo diiday xoolaha noocooda liita ee idinkuba aydaan qaadateen kaasaa bixinina baa layidhi indha isqabsi mooye si kale aydaan ku qaadateen ruuxana xoolihiisa waxa maqanaya waxa markaa jooga iyo waxa markaa dayinka ka maqanee dee markaa uu yacni isyidhi kuuma soo noqonayaan dee laa shaka wuxuu hayo ayaa markaa u roon nisbada waxa ka maqan waxay u noqon karaan markaysaga markaa khabiif bay u noqon karaan nisbada wuxuu hayo marka loo eego sidaas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ta noocaasi markaa ma bannaana qowlan waaxidan sidaas yada abay markaa yidhahdeen sida ibnu taymiya u odhanaya bilaa nisaac wax markaa yacni khilaafi markaa a'immada dhexdooda mas'aladaa ma yaalin inay asaxaynin laakiin hal masale waa suuroobi kartaa buu ibnu taymiya yidhi masaladaasi waxay tahay xoolaha daynka ah ee maqan sako wixii iga qaban lahaa nisbadoodii marka waxa weeye waan markaa ka bixiyayoo yacni saka ahaan u qaata ta noocaas ah waa suurtoobi kartaa bay yidhahdeen laakiin maalkiisa xaadirkaa ee uu haysto ayaynay sako uga baxaynin ayaynay sako yacni uga baxayn marka waxaa weeye calaa kulli xaal mas'aladaas markaa ku saabsan yacni dayntuna sidaas yadaa weeye dayntuna sidaasoo kale weeyaan marka dad fara badani waxa weeye xeeladay markaa sekada kaga baxsan karaan bay iska noqon kartaa oo haddii waxa weeye la yidhaahdo dayntaasi sekadii waa idinka gudaysaa inay markaa yidhaahdaan marba intuu daynta is yidhaahdo kuusoo bixi mayso ee uu markaa quusta iskaga dhow inuu yidhaahdo waxa weeye intaasaan saka u bixiyey intaas ayaan saka u bixiyey inuu yidhaahdo ayaa iska surowda waxay ka sheegaan yacni neef baa waraaba la tegey baa la yidhi markaasuu dabeedna eryado markuu gaari waayo iska daa aabbahay baan u bixiyey aabbahay ayaan u bixiyey markuu gaari waayey buu yidhi aabbahay baan u bixiyey markaa qaabkaasoo kale ay iska shabihi kartaa oo ay iskaga dhowaan kartaa marka calaa kulli xaal masaladaasi markaa deynta ku saabsani saas yada ah weeyaan masalada deynta sideeda qofka markaa sekadii ma lagu leeyahay maalka deynta ee ka maqan sekadiisii ma lagu leeyahay mise laguma laha masalada noocaasa culammadu waa isku khilaafaan laakiin calaa kulli xaal in laba qaybood loo qaybiyo ayaa fiican dayn markaa qofku uu markaa ka quustay oo yacni cid markaa mucsiri ay haysato ama mumaatil ahi oo markaa warwareejinaysa ama cid markaa aan waxbaba haysanin oo dee aan markaa yacni aanu filayninba inuu helo iyo dayn waxa weeye uu markaa filaya inuu helo oo waxa weeye markaa uu heli karo markaa labada qaybood baa loo kala qaybinaya daynta markaa uu filayo inuu markaa helayo kuwaas markaa waxa weeye zakadeediina waa lagu leeyahay zakadeediina waa ka bixinayaa waa lagu leeyahay laakiin daynta markaa ruuxaan waxba haysani kaga maqan ee wuxuu iskaga bixiyaba aan haysan ama markaa waxa weeye waa haystaaye laakiin waan laga soo saaraynin waan laga soo saarayn oo waanu bixinaynin yacni ruuxaasi daynta uu markaa ku maqani isaga markaa zakadeedii markaa ma haysto ma haysata bay yidhahdeen qofka qofka ma haysato ma saara inuu markaa kasi ka bixiyo laakiin calaa kulli xaal marka xoolaha marka uu filayo oo markaa yacni inay markaa uu rajaynayo uuna markaa yacni mid laga quustay aan ahayn iyada markaa zakadeedii waa lagu leeyahay zakadeedii waa lagu leeyahay baabu qasmi sadaqaat lix boqol iyo saddex iyo afartan can abi saciidin alkhudriyi abi saciid waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau idhi laa taxilu sadaqatu lighaniyin ila likhamsatin laa taxilu uma xalaal aha asadaqatu sadaqadu lighaniyin markaa mid yacnii hani oo hodanah sadaqa uma xalaal aha ilaa likhamsatin yacnii shan mooyaane akhniyada ka mida mooyaane yacnii cid kale oo hani ah zaka uma xalaal aha shanta markaa waxaa weeye ayuu sheegayaa ka bedelo licaamilin yacni mid markaa shaqaale ah oo calayha sadaqada marka isagaa ka shaqeeya oo soo ururiyo dadka markaa shaqaalaha ka ah markaa yacni ah haniba ha ahaadee waa la siinayaa zakadii aw rajulin ama markaa yacni ninoo nin hadduu yahay ishtaraaha iibsaday markaa zakadii ama sadaqadii bimaalihi xoolihiisa ku iibsaday kaasna waa u bannaan tahay aw khaarimin mid daynsan oo dayn markaa uu haysto kaana waa u bannaan tahay aw ghaazin ama markaa mid jihaadaaya oo u duulaaya fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa jihaadka ah kaasna waa u bannaantay haniba ha ahaadee aw miskiinin ama miskiin mooyaane miskiinkaasoo tusaddiqa markaa lagu sadaqadaystay calayhi markaa korkiisa minhaa sadaqadii wax ka mid a oo fa ahdaa markaa hadiyeeyey yacnii u hadiyad bixiyey minhaa sadaqadii iyo zakadii wax ka mida lighaniyin ruux hodana ayuu hadiyad ka siiyey hadiyad ayuu ka isaga sadaqa ahaan baa loo siiyey iyo zaka ahaan kaa miskiinka ah kii miskiinkaabaa markaa qayb ka mida markaa zakadii amaba yadii markaa qayb ka tirsan zakadii ka tirsan ayuu hadiyad ka siiyey markaa kii qaniga ahaa marka isaga waxa weeye taasna waa u bannaan tahay rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey wa abuu daawuudaa soo wariyey wabnu maajah ibnu maajah ayaa soo wariyey wasaxaxahu lxaakim xaakimna waa saxiixiyey wa ucilla bilirsaal xadiidka waxaa lagu cileeyey inuu mursal yahay ayaa lagu cileeyey xadiidkan waxaa soo wariyey yacnii ruwaaddaa uu inoo sheegay ama a'immadaa uu inoo sheegaa soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey ibnu khusayme iyobaa soo wariyey xadiidka ibnu khusayme waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey xaakimba calaa sharti shaykhayn ku markaa saxiixiyey dahabi ayaa ku waafaqay ibnuljawsi baa isaguna taxqiiqa waxa uu ku yidhi isnaadkiisu waa hiqaad nawowi ayaa waxau yidhi xadiidkani waa xasan ama waa saxiix ibnu mulaqin ayaa isaguna markaa xadiidka saxiixiyey sida waxa weeye markaa muxaqiqa xasan ibnu cabbaas la yidhaahdaaba tacliiqa uu ku leeyahay talkhiiska uu ku sheegayo albaani ayaa isaguna saxiixiyey irwaaga ee acdumi ayaa isaguna sanadka xadiidka yacni saxiixiyey xadiidka waxaa lagu cileeyey irsaal ayaa lagu cileeyey sida uu sheikhuba inoo sheegay oo culammada ku cilaysay waxaa ka mida daara qudni iyo abuu xaatim iyobaa ka mida laakiin a'immo fara badan baa waxay arjixeen xadiidku inuu mawsuul yahay oo ibnu khusayma ka mid yahay oo xaakim ka mid yahay oo ibnu cabdilbar ka mid yahay oo nawowi ka mid yahay oo dahabi ka mid yahay oo shawkaani ka mid yahay oo albaani ka mid yahay adigu a'immo badan ayaa xadiidku inuu mawsuul yahay oo aanu mursal ahayne muttasil yahay oo xidhiidhsan yahay arjaxay waxaanay markaa sidaas iyadaa u arjiixeen duruq fara badan oo markaa lagu soo warinayo yacni markaa mutasilnimada lagu soo warinaya waa jirta waa midda kale marka waxa weeye waxaa jirta markaa qaacido yacni ku saabsan aziyaadatu min athiqati maqbuula ziyaadada hiqa markaa ziyaadiyaa waa maqbuul qaacido caynkaasina markaa waa jirta marka wasliga ama marka waxa weeye xadiiska xidhiidhinta la xidhiidhinaya waa ziyaada fi sanad marka ruux hiqa ay hadduu siyaadiyo maqbuula ayay noqonaysaa yacni waxa weeye culamada qaarkood itlaaq bay qaacidada caynkaasa ka dhigeen laakiin nadar baa ku sugan marka itlaaqa laga dhigaya sababku waxay tahay waa in markaa qaacidada yacni markaa loo qaato yacni markaa iyadoo oo qayd la gelinayo qaydkaasina wuxuu noqonayaa haddii cidda markaa ziyaadada markaa siyaadisay ay tahay cid siqadoodu ay buuro tahay oo kalsooni markaa waxa weeye markaa dhammaystiran markaa leh ee aan markaa yacni dacfi iyo markaa waxyaalaha qaarkood aynay ku sugnayn ee markaa yacni siqanimadoodu wax duritaana aynay lahayn hadduu yahay cidda siyaadisay ee sabaabku waxay tahay in markaa yacni ziyaadada in la aqbalayo itlaaqan in la aqbalayo itlaaqan yacni markaa ha ahaado yacni cidda markaa siyaadisay ta tirada badan leh ama ha ahaado ka yar ama marka axfadka ha ahaado ha xifdi badnaado ama yaanu ahaan laakiin haddii waxa weeye dacfi yaroo kale lagu sheego oo la yidhaahdo hiqatun rubamaa wahim yacni marka waa hiqo laakiin wakhtiyada qaar buu ismoodsiiyaa haddii caynkaasoo kale ay tahay duritaan intaa leeg xataa haddii uu leeyahay markaa ninka ziyaadiyey markaasoo kale lama aqbalo waayo marka xaaladdaa waxaa lagu xambaarayaa inuu waxa weeye wahmiyaadkiisii inay ka mid tahay waxyaaluu ismoodsiin jiray ee noocii oo kale ay tahay baa lagu xambaarayaa marka calaa kulli xaal xadiidkan waxa weeye rag badan baa marka waxa weeye ziyaadadan yacni markaa keenay oo abi saciid markaa sheegay marka sidaas aawoodee xadiidku calaa kulli xaal isaga oo mutasila ayuu markaa saxiix yahay sida xaakim iyo dahabi iyo marka waxa weye nawowi iyo a'immadii kale aynu sheegnayba marka ay tilmaamayaan xadiidku macnaha uu sheegaya haddaynu usoo noqonno waxa uu tilmaamayaa dadka markaa haniyada ee hodannada ahi inay markaa zake qaataan inaynay xalaal u ahayn hodannimada qofka maxaa markaa yacni lagu markaa qiyaasaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxii maal sekagoysa lihi waa hani hani weeyaan bay yidhaahdeen oo nebigu waxau ihi sala allahu alayh wasalam faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim marka kii xadiidkaa waxaanu ka daliishanaynaa bay yidhaahdeen kii zake laga qaadaaba waa hani kii sake laga qaadaaba hani weeyaan ayay markaa yidhaahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxa weeye taasi waxay iska noqon kartaa calaa sabiili alaglab oo sida markaa tirada badan leh ayaa waxay tahay ruuxa markaa sake laga qaadaa inuu hani yahay laakiin waxaa jirta dad waxa weeye markaa sake laga qaado maal sake goysa haysta laakiin maalkiisaasi aanu ku fillayn yacni aanu ku fillayn sida waxa weeye ninka afartanka neefa adhiga haysta dee waxa weeye kuma filla yacni marka waxa weeye afartanka neef yacni reer dhan markaysa waxaan markaa oo xaas ballaadhan markaa yacni haysta afartanka neef dee markaa xaajiyaadkiisa iyo danihiisa markaa uguma filla marka waxa weeye ka noocaas oo kale ah in sakadii laga manciyaa dee nadar baa ku sugan baa layidhi nadar ayaa ku sugan marka calaa kulli xaal wuxuu iska noqon karaa xadiidkaasi sida uu sheegaya calaa sabiili aklab ayuu noqon karaa marka waxa weeye haddii ay markaa ku filan yahay maalkiisu oo xaajiyaadkiisa ugu filan yahay waxa uu noqonayaa markaysaga markaa hani haddii kale markaysaga ma noqonayo sadaqadii waa u bannaanaanaysaa sadaqadii waa markaa u bannaanaanaysaa culamada qaarkood baa aad u fogeeyo waxay yidhaahdeen hani waxa ah ruuxa markaa waxa uu haysto hadduu markaa dhigto oo uu iska biishado cimrigiisa inta cimriga qaalibka ee dadku uu noolaado yacni markaa qofka ay ku fillaanayso qofkaasaa hani ah qoladaasna waa fogeeyeenoo yacni waxay ka dhigeenba markaa haniyaduba inay naadir yihiin bay ka dhigeen wax dhifoo naadiroo markaysa waxaan markaa dee aan laba helaynin oo dadka haddii la eego ruuxa intuu waxa haysto markaa sidaa u biishado aan waxba rogrogin yacni waxaase ay ku fillaanayaan cumriga markaa qaalibka ah ee dadku ay noolaadaan yacni dee taasi waxaad moodaa markaysaga inay tahay mid markaa yacni baciida marka calaa kulli xaal yani mas'aladaas yani qowlka odhanaya waxa weeye sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim ayaa markaa xagga yani daliilka istinbaadkiisa ugu dhowaa isagana markaysaga marka ilaaqiisa ma noqonayso ilaaqiisa calaa kulli xaal yani ma noqonayso waxaana markaa laga eegayaa maskanada iyo xaajada markaysagaa danta ayaa laga eegayaa danta ayaa markaa laga eegayaa culammadu waxay yidhaahdeen qofku markaa qani kuma noqdo kutubtiisoo kale oo fara badan oo waxa weeye hadduu markaa ninku leeyahay kutub fara badanoo hadduu xaraasho markaysagaa lacag badan uu ku helayo lacag badan uu ku helayo tan noocaas oo kalea markaa kutubtiina mutaalacada iyo akhriska iyo uugu baahan yahay yacni taasoo kale hani laguma xisaabinayo hani laguma xisaabinayo sidaas si la eg yacni waxyaalaha markaa waxa weeye dadku ay iskaga tiriyaan markaa daruuriga lagama maarmaanka sida markaa guriga oo kale iyo ashyaada noocaasa markaa hadduu guri leeyahay markaa uu degan yahay tan noocaasoo kale ana markaa hani looguma tirinayo ay markaa yidhaahdeen marka labadaa shay inay kutubtiisu fara badan tahay iyo inuu markaysaga yacni guri leeyahay bimacnaa waxa weeye guri la degaan ujeedaa yacni uu leeyahay tan noocaasoo kale a markaa yacni hani qofku kuma noqonayo ayay markaa culammadu markaa yidhaahdeen oo taas yada markaa iskumay yacni wax khilaafay soo naqlinayaan ma arag marka ruuxa calaa kulli xaal hanigaa ama hodanka ee ladan sadaqadu markaa uma bannaana shan baa marka isagaa laga soo reebay shantaasna waxay u qaybsamaan qaar markaa sadaqa ahaan loo siiyey iyo qaar aan sadaqa ahaan loo siin waxa weeye shanta laga soo reebay waa ka caamilka ee ka shaqaynaya sadaqada oo asnaafta sideedee sadaqada la siinaya waxaa ka mid a walcaamiliina calayha iyo kuwa markaa waxa weye sadaqada ka shaqaynaya zakada kuwa loo diraya ka shaqaynaya ee soo ururinaya ee ilaalinaya kuwaasna markaysa waxaan markaa waa u bannaan tahay iyagoo hadday doonaan hani ah ayaa waxa weeye zakadii markaa la siinaya oo waa qolyihii markaa yacni loo cayimay in la siiyo sinfiyadii iyo noocyadii loo cayimay ay ka mid yihiin yacni ka labaad waxa weeye waa nin sadaqa iibsaday yacni maal seke ahaayoo nin seke loo siiyey ama qof seke loo siiyey ayuu isagu lacagtiisii ku iibsaday lama odhanayo maalkani mar hadduu seke ka soo jeedo adiguna aad qani tahay kuma bannaano la odhan maayo ee waxa weeye mar haddaa adigu xoolahaadii waxaad ku iibsanaysaa ay tahay waa kuu bannaan tahay yacni mid kuu bannaan weeyaan nooca markaa saddexaad waa nin daymoobay daynkase waa la kala saarayaa waa la kala qaadayaa oo daynku wuxuu u qaybsamaa qofku inuu ku daymoobay yacni wax xaaraana iyo inuu wuxuu ku daymoobay aynay xaaraan ahayn yacni haddii qofku markaa waxa weeye waxa uu ku daymoobay aynay xaaraan ahayn ayaa loo jeedaa oo waxa weeye waxa uu ku daymooboo kale maslaxa caama cid markaa islaynaysa ama wax la mida ama fitna ka dhex oogan tahay ayuu war waxaa marka waxaasaa isku haysaan war anaa bixinayo iga taqaaniin waxay isku haysaan saw maaha ninkaa magtiisa waxa weeye anaaba bixinayo a iga taqaaniin waxa weeye waa ku kala furtay sababtaasuu ku daymoobay yacni markaa waxa uu bixinayay uu dadkaa ku kala furanayay ee ku islaaxinayay ayuu ku daymoobay waxa markaa waxa weeye waa bannaan tahay in markaa waxa weeye zakadii markaa la siiyaa waa bannaan tahay oo khaarimiintuu ka mid yahay maslaxo naftiisaabuu ku daymoobay wax dantiisa ah ha yeeshee waxaasi xaaraan ma aha waxaasi wax xaaraana yacni ma aha waa markaa yacni xoolo markaysagaa uu daymaystay oo markaysagaa yacni masruuf iyo yacni markaa inuu ku tijaaraysta iyo yacni ama wax mubaaxa ama wax daaca ah oo ku u daymaystay ayaa markaa uu ku daymoobo kale in yacni markaa sakadii la siiyaa waa bannaan tahay nooc kale oo saddexaad waxaa laga soo reebayaa kii waxa weeye markaa xaaraanta ku daymoobay asalka wuxuu ku daymoobay waa xaaraan laakiin hadda waa ka soo noqday xaaraantii oo waa toobad keenay oo ninkii waa nin wanaagsanoo yacni markaa wixii xumaa waa ka toobadkeena waa ka soo noqday hadda waa ruux wanaagsan maadaama ay caynkaas iyada a tahay xaaladaa uu markaa saalixa noqdee toobad keenay markaana waxa weeye sababtuu ku daymoobayba xaaraan ha noqotee zakadii waa la siin karaa laakiin ruux markaa ku daymoobay xaaraan aan xaaraantiina ka toobad keenin yacni markaa waa khaarimiintii buu ka mid yahay oo kuwii daymoobuu ka mid yahay yacni markaa zake looma siin karo zake looma siin karo mar haddii waxa weeye markaa uu xaaraan ku daymoobay aanu ka toobad keeninna zakadii in la siiyaa ma bannaana tusaale ahaan waxaynu tusaalaynaynaa nooca marka waxa weeye masalan xaaraanta ku daymoobay waxaa ka mid a yacni ninbaa waxa uu iska ah markaysaa markaa yacni ruuxaan yacni dhowrsoonayn dabood marka waxa weeye qof buu badheedh u dilay badheedh ayuu qof u dilay qofkii markuu badheedh u dilay yacni markaa waa markaa qisaastii waa laga cafiyey magtii baanu doonaynaa baa layidhi magtii ayaanu doonaynaa baa layidhi isagiina waa toobad keenoo ruux wanaagsan buu noqday isagiina waa toobad keenay oo ruux wanaagsan ayuu noqday oo waxaweeye baddii iskaga baxay oo cibaadada iyo khayrka iyo towbadda iyo markaa xaggaas aad u badiya yacni ruuxa noocaas oo kale ah si uu sekadii yani markaa sekadii waa la siin karaa dilkuna waa dil badheera qofkaa lagu leeyahay qofkan gacan ku dhiiglaha ah ayaa lagu leeyahay oo waxa weeye markaa diyaadkaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala wixii ku saabsan kama amaba kusaabsan ku saabsan badheer u eke waxaan sida faraha badan leh waxba dilin oo nafta jarin uu qof ku dhuftay oo dabeedna naftii ka raacday labadaa nooc marka horeba waxaa lagu leeyahay tolkiisaa lagu leeyahay marka horeba isaga laguma laha waa waajib sharciya oo tolkiisa lagu leeyahay weeye oo sharcigu ku waajibiyey sharcigu ku waajibiyey saas aawoodee seka ku bixi mayso yacni dilkaa kama ah ama dilkaa badheer u ekaha ah ee waxa weeye si aan wax sida faraha badan leh aan waxba dilin uu ku dhuftay oo naftu ka raacday yani isaga laguma laha marka horeba waxaa lagu leeyahay tolkiisa marka sidaas aawadeed wax seke la yidhahdaa ku bixi mayso ee waajib iyaga saaran weeye sekaduna waa waajib saaran laba waajib baan isku beegayaayoo mid iskaga dhigayaa ma suuragal aha waa waajib ku saaran ninkan mar haddaad caaqiladiisii iyo markaysaa markaa tolkiisii aad tahay waxa weeye inaad wax ka bixisaa yacni arrinkaas waxa weeye waajib ku saaran weeye sekadana inaad bixisaa waa waajib kaloo ku saaran labadii waajib ha is-hoosgelin oo khiyaamaha samayn ee waxa weeye markaa mid walba sidiisa isaga bixi laakiin dilkan markaa bareerka ku saabsan qofkii ogaan buu qofka u dilay waxa uu ku dilayna waa wax sida faraha badan leh wax dilo oo nafta jara sida toori sida waxa weeye marka waxa weeye yacni xabad sida marka waxa weeye qaar weyn oo dee uu madaxa kaga markaa yacni dhuftay oo yacni markaa maskaxdii uu ku bashaakhiyey yacni waxyaalaha noocaas oo kale waa wax sida badan leh wax dila sida faraha badan leh waa wax- waa wax dila oo nafta jara mar hadday caynkaa tahay dilka badheerka ah isagaa lagu leeyahay marka horena in isaga loo qisaaso oo loo dilo weeye haddii laga cafiyo laga dhaafana magtii isagaa loo dabagelayaayo sharcigu saaray dadka kale waxay siiyaan waa tabaruc ka noocaasoo kaliya hadduu toobad keenoo ka soo noqdo xumaantii oo ruux taa'iba uu noqdo sekadu waa ku baxaysaa laakiin haddaanu ka toobad keenin yacni seke wax la yidhaha ku bixi mayso seke wax la yidhaahdaa yacni kuma baxayso yacni sidaas markaa weeya nooca marka afraad waa ruux marka waxa weeye markaa jihaad yacni markaa mujaahid oo jihaadaya waa haasin yacni jihaad fii sabiili illah ayuu markaa ku jiraa kaana waxa weeye haniba ha ahaadee zake in la siiyaa waa ku baxaysaa sake in la siiyaa waa ku baxaysaa nooca markaa shanaad waxa weeye markaa waa markaa ruux haniya oo miskiin sadaqo la siiyey uu sakadii wax ka mida u soo hadiyeeyey taasina waa bannaan tahay oo waxa weeye markaa muxaram ma aha marka shantaa nooc calaa kulli xaal waa laga soo reebay oo yacni markaa inay seka si uun u soo gasho haniga yacni markaa saddex shantaa weji ayuunbaa markaa ku bannaantay weji kaleo ay ugu bannaan tahay marka isaga ma jirto weji kale oo ay ugu bannaan tahay ma jirto xadiidka lix boqol iyo afar iyo afartan وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة عبيد الله نك ليلاد ابن عدي التابعة أيا وحو يدي لبن أيا وحي لبضوا إيشيغين إن يؤيمادين رسولك صلى الله عليه وسلم أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يؤيمادين رسولك إلهي بإيشيغين yas'alaanihi min asadaqa iyaga oo weydiisanaya zakada wax ka mida inuu siiyo faqallaba fiihima albasar markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam faqallaba uu ku gedgediyey fiihimaa markaa iyaga markaa yacni gudahooda albasara markaa araggi yacni markaa fiihimaa ay calayhima baa loo jeedaa yacni markaa korkoodu aragga sidaa ula raacay fiidu waa bimacnaa calaa fiihimaa ay calayhima korkooda wuxuu ku gedgediyey oo ula raacay albasara aragga oo marna sar u eegay marna hoos buu u eegay fa ra'aahumaa markaasuu wuxuu ku ogaaday jaldayni yacni inay yihiin qaar markaa xoog badan inay yihiin rag xooggan oo xoog leh inay yihiin buu arkay oo ku ogaaday fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam in shi'tumaa actaytukumaa haddii aad doontaan actaytukumaa waa idin siinayaa ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا حظ فيها وحده في مركا يعني أغمى سغنا لغني روح مركا يعني هدنا وحيستا سكدا وحبكم لها ولا لقوي من حوق لهنا وحبكم لها أو مكتسب شقيسنا يانا وحبكم لها رواه أحمد إمام أحمد با حديث كالسوري وقواه إمام أحمد حديث كواقوي wa abuu daawuuda abuu daawuud baa soo wariyey xadiidka wannasaa'iyu nasaa-ina waa soo wariyey yacni nusakha buluqulmaraamka badankooda waxaa ku dhacday rawaahu axmedu wa qawaahu abuu daawuuda wannasaa'iyu waana qalad ee waxaa ka dhacday wow baa ka dhacay wow ayaa ka dhacay cidda quwaysay waa imaam axmed weeye yacni imaam axmed weeyaan marka wow baa halkaa ka dhacay waa abuu daawuuda haddaad markaa raajacdana markaa ku arki maysid iyadoo markaa abu daawuud xadiiska quweeyey waxaad arkaysa iyadoo markaa imaam axmed uu quweeyey kutubta kale haddaad raajacdana sidaas ayaad markaa arkaysaa muxaqiquna calaa kulli xaal waa baraarujinayaa nusakha makhduudka aynu ku yaallo wowgaasi ayuu markaa tilmaamay laakiin waxa weeye markaa matbuucaadka la taabacay ay ka dhacday xadiidkan waa xadiis markaa yani saxiixa weeye waxaa ka mid a culamada quweyse imaam axmed imaam axmedna wuxuu ihi maa ajwadahu min xadiisin wa huwa axsanuhaa isnaada maxaa ka xoog badan xagga xadiis ahaan maxaa uga xoog badan buuri waana markaa xadiiskan duruqda lagu soo wariyey waa ka ugu sanadka wanaagsan kani kana ugu qawisan xagga sanadka ugu jayidsan sidaas ayuu imaam axmed yidhi sidana subraayaha iyo kayrkiiba ku sugan waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey cabdulxaq alishbiili ayaa axkaamu suqraha isaguna ku saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu cabdilhaadi ayaa tanqiixa ku saxiixiyey sida markaa nasburaayaha baa ku sugan waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey nawowi oo sharxu muhadabka isaguna ku saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu mulaqin oo markaa shardiga bukhaari iyo muslim ku saxiixiyey sida xasan ibnu cabbaasba tacliiqa talkhiiska uu ku leeyay uu ku soo raray badrulmuniirka ayuu hadalkaa ka soo raray inuu ku saxiixiyey xadiidka calaa shardi shaykhayn waxaa kaloo saxiixiyey ibnu kasiir oo isaguna yidhi wa isnaaduhu calaa shardihima xadiidkan sanadkiisu shardiga bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay irshaadku sidaa ku yidhi waxaa kaloo saxiixiyey albani oo irwaaga isaguna ku saxiixiyey waxa u yidhi isnaadkiisu waa saxiix waadici ayaa isaguna yidhi calaa shardihima buu xadiidku saxiix ku yahay bukhaari iyo muslim shardigooda shucayb arna'uud baa isaguna markaa sharxu sunnaha waxa uu yidhi sanadka xadiidku waa saxiix waxaa kaloo jira markaa xadiidku yacni duruqda uu leeyahay ama markaa shawaahidda uu leeyahay markaa lafdi kale oo markaa ka yaro duwan ayuu markaa ku soo arooray wuxuu markaa ku soo arooray laa taxilu sadaqatu liganiyin walaa lidii miratin sawiyin yacni markaa sadaqadu uma xalaal aha ruux haniyo hodana mid markaa xoog u saaxiiba oo sawiyin bimacnaa waxa weeye xubnihiisu ay eg yihiin oo siman yihiin oo ay markaa yacni laxaadadiisu fayaqabaan oo jidhkiisu markaa waxa weeye isu dheeli tiran yahay yacni kaasna markaa uma xalaal aha markaa sadaqadu waxaana soo wariyey xadiidka ibnu khusayma ibnu jaaruud nasaa'i ibnu maaja imaam axmed ibnu xibbaan bayhaqi iyo xaakim intuba waa soo wariyeen xadiidkana markaa xaakim waxau ihi calaa shardi shaykhayn buu ku asaxay dahabina waa ku waafaqay ibnu khusayma ayaa isaguna saxiixiyey ibnu xibbaan baa markaa saxiixiyey marka xadiidkaasi calaa kulli xaal waa xadiis markaa sanadkiisaoo yacni saxiix yahay inkastay soo naqliyeen hal cillo oo marka waxa weeye laga soo sheegay marka imaam axmed inuu yidhi marka waxa weeye ninka ibnu abiljacdi la yidhaahdaa abu hurayra waxba kama maqan cilladaas ayaa wax loo soo arooriyey yacni markaa jirta laakiin calaa kulli xaal xadiidku shaahid kalena waa leeyahay oo cabdillahi ibni camr ibn alcaas laga soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim iyo bayhaqi iyo bakawiya soo wariyeen tirmidina waa taxsiiniyo waxau ihi waa xasan bakawi waa taxsiiniyo wuxuu yidhi hada xadiisun xasan yacni xaafid ibnu xajar sanadkiisa markaa waa taxsiiniyey talkhiiska oo isaguna wuxuu ku yidhi isnaad xasana ayuu xadiidka cabdillahi ibni camar yacni marka isnaad xasana ayuu ku soo arooray marka waxa weeye calaa kulli xaal labada xadiisba waa saxiix macnaha inoo sheegayaan nugto yaraan baraarujiyo yacni abu hurayre marka laga soo warinayo ibnu khusayma waxaa isaga khusuuskiisa ku dhacday can abi hurayrata yubliqu bihi yacni marka yubliqu bihi yacni marka ayaa ku soo aroortay lafdigaas laa taxilu sadaqatu liganiyin walaa lidii miratin sawiyin siiqada noocaas ah hadduu saxaabigu yidhaahdo waxa weeye markaa isaga oo gaadhsiinaya xadiidka waxaa loo jeedaa markaa nebiga ayuu gaadhsiinayaa nebigu markaa marfuuc ahaan uga soo wariyey isagoo nebiga hadalkiisii ah buu soo wariyey baa loo jeeda waxaa kaloo la mid ah haddii markaa la yidhahdo can abi hurayrata riwaayatan oo kale haddii la yidhahdo abi hurayre waxaa laga soo wariyey riwaayatan isagoo abu hurayre warinaya riwaayatan macnaheedu waxay tahay nebigaa wuxuu yidhi sidaa iyo sidaas ayay la micno tahay taasina waa faa'ida markaysaga markaa xadiisiya oo ay culammadu markaa sheegaan weeye laakiin marka waxa weeye a'immada kale badan ee xadiiska soo saaray ayaa marka waxawa ibnu jaaruud iyo kayrkiiba ka mid yihiin ba waxay markaa u sheegeen sariix ahaan inuu abu hurayra yidhi qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam yacni markaa sidaas ayay markaa u sheegeen xadiidka haddaynu usoo noqonno macnihiisa xadiisku waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye sadaqadu inaynay ruux qaniya aynay xalaal u ahayn waa caam takhsiis baa galo ashyaadii xadiiskii hore sheegay baa laga reebaya wuxuu kaloo sheegayaa ruux markaa yacni xoog leh oo shaqaysanayana inaan markaa sadaqadu inaynay markaa xalaal u ahayn taasna markaa xadiisku waa tilmaamaya haddaba markaa xadiiska abi hurayre iyo xadiiska markaa cabdillaahi ibnu camar waxa markaa yacni muktasibin markaa qaydkaa ma sheegayaan walaa lidii miratin sawiyin bay markaa sheegayaan yacni marka waxa weeye iyo lidii miratin qawiyin yacni lafdigaas ayay sheegayaan dii mira bimacnaa waxa weeye dii quwa a dii mira macnaheedu waxa weeyaan waa mid xoog u saaxiiba sawiyinna bimacnaa waxa weye xubnihiisu marka ay yacni eg yihiin oo bimacnaa waxa weeye xubnihiisu faya qabaan iyo laxaadadiisu ay faya qabaan ayaa markaa loo jeedaa haddii la yidhahdo lidii miratin qawiyinna waa lasii akiday oo mid xoog leh oo aada u xooggan ayuunbaa macnuhu u dhacaya marka xadiisku calaa kulli xaal labada xadiisna isma caaridayaan labada xadiisna isma caaridayaan marka waxa weeye sawaabku waxay tahay oo laga tilmaamaya ruuxii waxa weeye markaa xoogga lahaa ee waxa weeye shaqaysan karaayay hadduu markaa shaqo haysto shaqo hadduu haysto yacni waxay markaa tahay in markaa aynay u bannaanayn yani inuu qaato markaa zakadii inuu qaataa inay u bannaanayn yani zakadii inuu qaataa inaynay markaa u bannaanayn hadduu xataa markaa shaqo helayo marka waxa weeye ku filan iyadana saa si la eg weeya waa inuu shaqo tagaa sidaas iyadaa weeye yani qaala alimaam bagawi fiihi daliilun cala ana alqawiya almuktasiba aladi yugniihi kasabuhu laa yaxilu lahu zakatu walam yactabir inabiyu sala allahu alayhi wasalama daahira alquwati duuna an dama ilayhi lkasba لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة وحاو إمام بغوي يري حديث كان وحاكو تشرى الدليل وحاكو تشرى إن روح حوق الشقيسنا يكسب كيسو مركا أو شقيستو كفلن يهي أين مركا أبنانين أو حلال أهين زكين وقاتا نبينا صلى الله عليه وسلم متح قالين ننكو ينو حوق بدن يهي ilaa uu ku daro markaa kasab uu ku daro taas uma tixgelin cillo keensanaysa in markaa zakadii loogu diido inay tahay xoog baad leedoo sake qaadan maysid inaynay markaa sidaa nebigu kama dhigin laakiin muxuu raaciyey shardi buu raaciyey shardigaasi waxay tahay waa inuu markaa shaqana haystaa lianna arajula qad yakuunu daahira alquwati hayra annahu akhraqu laa kasba lahu waayo waxaa suurowday qofku inuu yahay mid markaa yacni xoog badan xagga muuqaalka laakiin waxa weeye uu yahay markaa qof aan markaa yacni farsamo aqoonin aan wax kasaba markaysaga markaa aan yacni lahayn oo wuxuu markaa yacni ku shaqaystana marka aan helaynin marka zakadu xalaal bay u noqonaysaa ruuxa noocaas oo kale ayuu imaam baqawi yidhi waidaa ra'a alimaamu saa'ila jaldan qawiyan shaka fii amrihi waandarahu waakhbarahu bilamri kama facala nabiyu sala allahu alayhi wasalama fain zacama annahu laa kasba lahu aw lahu ciyaalun laa yaquumu kasbuhu bikifaayatihim qabila minhu wa acطaah yacni waxa marka uu yidhi imaam bagawi yacni hadduu imaamku ama ruuxa madaxda ahi uu arko ruuxan wax weydiisanayaa inuu yahay ruux xoog badan oo uu ka shakiyo marka arrinkiisa ou isdao ruuxani talow markaa dee shaqo iyo wax ma haystaa yacni ama xoole ma leeyahay ama shaqo ma haystaa yacni oo uu arrinkiisa ka shakiyo waa u digayaa waa u digayaa waana uga warramayaa marka yacni arrinka siduu nebiguba uga warramay sala allahu alayh wasalam oo wuxuu ku odhanayaa markaysaa markaa haddii aad doonto waan ku siinayaa zakada laakiin waxa weeye waxaan kuu sheegayaa oo nebigu uu yidhi ruux markaa xoog leh oo shaqaysanayaa sakada waxba kuma laha sidaas iyadaa ayuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam sidaas ayuu markaa u sheegaya marka fain zacama hadduu markaa sheegto annahu laa kasba lahu inaanu wax kasaba lahayn aw lahu ciyaalun laa yaquumu kasbuhu bikifaayatihim inaanu wax ka saba lahayn oo wuxuu ku shaqaysto shaqaba wuu waayey ama shaqo yaroo aan naf lahayn buu haystaayoo shaqadaasi isagiiyo reerkiisa kuma filiya carruurtiisa shaqo ku filan oo xaajadoodii iyo dantoodii daboolaysa yacni ma aha hadduu caynkaas iyadaa markaa yidhaahdo yacni waxa weeye markaas waa markaa yacni ka aqbalayaa waana iska siinaya yacni zakadii waa iska siinaya hadalkaa sharxu sunnaha baqawi ayuu ku yaallaa mujalladka lixaad safxada koob iyo siddeetan ilaa laba iyo siddeetan marka waxa weeye calaa kulli xaal waxa markaa culammadu sidaas iyada ayay tilmaameen weliba waxaa xusid mudan yacni muktasibin waa markaa muqayad weeye waxa lagu qayday kasab inuu haysto yacni riwaayada kale waa mutlaqo oo riwaayada kale waxay sheegaysaa waxa weeye walaa lidii miratin sawiyin marka culamada qaarkood waxay sheegeen waxa weye yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad hadalka baqawina waa laga dhadhansanaya yacni culamada qaarkoodna sidaas iyada ah ayay markaa sheegeen oo waxa weeye markaa shawkaniya ka mid yihiin ibnu kasiir waxa uu yidhi xadiidkan markuu sheegay fiihi dalaalatun calaa qabuuli qowlihi annahu laa kasba lahu min gayri yamiinin wain kaana qawiya irshaadka ayuu sidaa ku yidhi mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo koob iyo toddobaatan waxaa ku sugan xadiidka in markaa hadalka qofka markaa in la aqbalaayo yacni hadalkiisa uu yidhaahdo wax kasaba ma haysto oo aan ka shaqaysto yacni iyadaan waxba la dhaarinin oo nebigu ma dhaarin sala allahu calayhi wasalam ruuxaasi haba ahaado mid xoog lehe hadduu yidhaahdo kasab ma haysto in waxaweye iyadaan la dhaarin in markaa waxa weeye la aqbalaayo hadalkiisa ayaa ku sugan shawkani waxau yihi wa itlaaqu lmirati huna wa hiya alquwa muqayadun bilxadiidi aladii bacdahu labada xadiis ee marka aynu sheegno labadaba markaa yacni kusoo yacni iska daba sheegay markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan mirada oo quwada laynoogu sheegay waxaa markaa lagu qaydayaa xadiidka kale ee ka dambeeya ee sheegaya walaa liqawiyin muktasibin muqayadun bilxadiidi aladii bacdahu acnii qawlahu walaa liqawiyin muktasibin fayu'khadu min alxadiisayni ana mujarada alquwati laa taqtadii cadama alistixqaaqi ilaa idaa qurina biha alkasbu yacni waxa uu yidhi markaa yani shawkani waxaa markaa labada xadiis dabaad laga qaadanayaa in waxa weeye markaa quwada keliya xoogga keligii inaynay ahayn mid keensanaysa inaanu zakadii mutaysanin in lagu lamaaneeyo kasab mooyaane sidaana naylu awtaarka ayuu ku yidhi marka labada xadiis calaa kulli xaal sidaa uu shawkaanimo tasriixinayo yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad oo maadaama sababta iyo xukumkaba ay ka siman yihiin waa noocii culammadu ay isla ogolaayeen labada markaa in laysku xambaarayo mutlaqiisa iyo muqayadkiisa xadiidkani waxa weeye waa markaa mutlaq walaa lidii miratin sawiyin xadiidkanna waa muqayad walaa liqawiyin muktasibin waa la ysku xambaarayaayo kasabka kaa kalena waa loo shardinayaa marka waxa weeye ruux labada sifaba wada oofsaday oo xoogna leh kasabna haysta yacni weeyaan ruuxa zakadu aynay u bannaanayn ruuxa zakadu aynay markaa u bannaanayn marka culammadu waxa weeye hadduu qofku farsamo yaqaano waxay yidhahdaan zakadoo kale markaa in yacni markaa imaamkaoo kale inuu u iibiyo yacni oo zakadii markaysaga markaa ugu iibiyo markaa yacni qalabadoo kale qalabkii uu ku shaqaysan lahaa hadduu yidhahdo najaar baan ahay oo kale najaarada waa aqaanaa hadduu qalabka haystana uu shaqo ku helaayo in qalabkii iyo waxyaalaha noocaasa imaamku inuu siiyo weeye imaamku inuu siiyo weeye calaa kulli xaal yacni waxa weeye baabkaasna markaa sidaas iyadaa weeye ama afraaddu waxa weeye zakadii iyagu marka ay haysteen unbay markaas siinayaan haddayna tabarucaan qalabka u siinayn والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك